الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodkast oo maalin weliba xiliyadan oo kale aad dhegaysataan toddobaadkan iyo midkii ka horreeyeyba kooxda ridada soomaaliya iyo maamulada gaallaraacyada ah ee ka jira dalka waxay dhigeen xaflado waaweyn oo ay ku sheegayaan mid lagu xusayo maalmaha xorriyadda soomaaliya arrintaas oo soomaali badan oo wax magarato ahna ay kaga daydeen intii la socotay xalqadii u dambeysay ee barnaamijkan waxaan toddobaadkii hore falanqaynay sida ay ku timid xornimada ay u dabaaldegayaan soomaalida iyo debinadii siyaasadeed ee ku dugnaa innagoo soo sardinay sooyaal taariikheed oo aad u dheer maantana barnaamijkan oo xalqo kale ah waxaan insha allahu tacaala ku falanqayn doonaa isla su-aasha ah soomaaliya xor ma tahay maxaase ka jira xorriyad ku sheegga ay u dabaaldegayaan maamulada riddada ah sida xukuumadda villa soomaaliya waxaa barnaamijka marti iigu ah nin aad uga fog aragtida aaminsan in wixii dhacay kun sagaal boqol iyo lixdankii ay ahayd xorriyad ama madax bannaani ay heleen dadka soomaaliyeed kuwii xilligaas la wareegay talada dalka ilaa kuwa maanta joogana ka aaminsan madalooti iyo midiidin ay tahay in laga dhex saaro ummadda lana meel dhigay oo ku mithaalay awrka dhalyada xun ee laga dhufaano geela waa abwaankii yidhi awrkii dhalya xun geela waa laga dhufaanaaye ama dhoobadiyo sayladaad gacanta dhiibtaaye ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayne waa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid abwaan marka hore soo dhowow ku soo dhowow barnaamijka andalus bodkast ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus istuudiyaheeda labaad waan dhowahay walaal faysalow
abwaan soomaaliya xor ma tahay maxaase ka jira xorriyaddan ay u dabaaldegayaan maamulada dalka maanta ka jira sida xukuumadda fadhigeedu yahay villa soomaaliya iyo kuwa kale ee ku daaban ee loo yaqaano maamul goboleedyada
jawaab buuxda waa maya waa garta soomaalidu waa ummad muslina muslimiinta kale waxay qabaanna la qaba kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii bay khilaafadooda alkhilaafa alislaamiya ayay dhacday ummadda muslimiintaa waayahay ku jiraan ayuunbay soomaaliduna ay ku gowracan tahay inta la ogyahay toddobiyo konton maamul oo dabadhilifa oo gaalaraaca bay gaaladu hor dhigtay haa muslimiinta haysta saynu wada garanaynaa hadda afghanistaan ayaa laga eriyey maamulkii ka jira ee dabadhilifka ahaa innaguna waxaanu rajaynaynaa inaynu ka labaad noqonno mujaahidiinta bariga afrika taasi waa taa haddii isha toyga ama waaqaca si nimba u fahmaya aan ku soo dhowaadana waxaynu leenahay haddii xorriyadi dhalatay maxay malaayiinta soomaaliyeed ee debadaha ku dactaraysanay qaxoontigii halka xorriyaddu ka dhalatay u iman waayeen waa garta maxaa meelahaa dhigay waxaynu leenahay hadday xorriyadi dhalatay maxaa tobanka maamul goboleed keenay sidoo kale oo aan weliba iska amar qaadan haa sidoo kale maxaa khayraadka ummadda maalinba qayb cadowga loogu saxeexaya badda silaac waa arkayseen dee wixii ka dhacayay aad iyo aad turkiga oo boqolkiiba shan iyo sagaashan shidaalka soomaaliya loo saxeexay Mhm.
waa arkayseen aad iyo aad maxay ciidamada shisheeyu Mhm.
ee madow iyo caddaanba leh Mhm.
ay dhulka waxa weeyaan u joogaan soomaaliya u joogaan Mhm.
maxaa muslimiinta kumanaanka ah ee hargeysa garowe muqdisho Mhm.
kismaayo baydhabo gaalada ugu xidhxidhan Mhm.
hadday xorriyad ummadda muslimka ee soomaaliyeed leedahay ay dhalatay Mhm.
maxay gaaladu jeelasha ugu ciqaabayaan Mhm.
waxaan ogahay weeye weliba taasi oon anigu xoogogaalu ahay aad iyo aad waxaan anigu xoogogaalu ahay weeye Mhm.
maxaa ummadda waxa weeyaan badqabka iyo caafimaadka loogala dagaalamaya
Mhm.
ee ee waxa weeyaan cudurrada loogu faafinaya Mhm.
ee looga dhigaya ummad cudur la noola Mhm.
sida dowladaha gaalada ee nala deriskaa Mhm.
anigoo hargeysa jooga ayaan laba shay ka dhegaystay Mhm.
mid waxaa sameeyey niman dhakhaatiir oo reer muqdisho ah waxay idhahdeen laba bilood gudahood Mhm.
koob iyo toban kun oo ruuxba ayaa aidhis laga helay hargeysa dhacdo ka dhacday nin dhallinyaro ah oo xamse la yidhaah baa ii sheekeeyey Mhm.
wuxuu yidhi nin dhakhtarka weyne hargeysa ka shaqeeya Mhm.
ayaa yidhi inan yaroo tagsiilo ah baa dhiig beelay Mhm.
had iyo goorle qofka marka dhiigga loo shubayo dadka isku shaqadayin baa loo yeedhaa Mhm.
shan iyo inan shan iyo toban inan oo tagsiilayaalah oo loogu yeedhay shan iyo tobankiiba aidhis baa laga helay cajiib aniga iyo dhakhtarka ninka ah xamsaa noo dhexeeyey Mhm.
xamsaa nafkiisa ka qaaday Mhm. sanad caali ah wa.
haa Mhm.
bal sawir sida dadka ummadda badqabka loogala dagaalamayo nin tagsiilayaasha halkay ugu timid marka aafada kaligood dee waxa weeyaan wa- waxbay gurayaan intaa waxaa laga yaabaa dee fisqibaa u dhuumanaya Mhm.
nin xabashi oo muslina Mhm.
wuxuu la sheekaystay naag xabashiyada Mhm.
oo naagaha gaagaban ee bunka hargeysa ku sameeya waa naagaha muddo dhulka in lagu soo fahsiiyey waa garta boqolkii mitirba Mhm.
tobanbaa fadhiya cajiib
markaa ninka xabashiga waa muslim laakiin iyadu kiristan bay moodaysaa wuxuu ku yidhi ma bunkan ayaad ka soo saartaan masaariifteenna oo dakhliga ugu weyn Haa.
ayaa soo gala haa Mhm.
maya bay tidhi wasaaradda arrimaha dibadda Mhm.
ayaa na siisa annaga biilkayaga Mhm.
laakiin halkan aydhisfidin baanu joognaa waa gartay oo dowladda ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia.
etoobiya ay u diiwaan geshan yihiin haa cajiib sidee u fidisaan buu yidhi Mhm.
ii weydiiyey naagtii Mhm.
waxay tidhi laba qaab baa u badan Mhm.
qaab waa jidhkayaga ayaannu ku aafaynaa Mhm.
qaabna dhuunigaannu ka iibinaynaanu dhiig u raacinnaa
Mhm.
macnihii waxay geliyey maxaa ummadda badka badqabka loogala dagaalamaya Mhm. oo cid wax ka qabanaysan aysan u haa haddii xorriyad heshay jirin. Mhm.
maxaa ummadda soomaaliyeed maxaa wax looga qaban waayay Mhm.
maxaa tarangaabinta loogu samaynaya Mhm.
tarangaabinta waad og tahay oo dee dhakhaatiir baa u furan aad iyo si aad.
taranka ummadda loo gaabiyo Aad iyo aad.
hay-adaha qaabilsan Mhm.
maxaa liwaadka loogu faafinaya Mhm.
maxaa kiristaamayntu ay uga dhex socotaa waxaynu ka gayoonayna maaha Mhm.
haddii aan su-aasha jawaabteeda ku soo dhowaado Mhm.
xorriyadi ma dhalan xorriyad beenaad Mhm.
ayay ahayd waa gartay rag indheergaradkii ummadduna Mm.
uu ka gebiyey Mhm.
guhad cabdigahiir baa ka mid ahaa Mhm.
habeenkii la calanwalaynayay hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii Mhm.
ayuu la yaabanaa Mhm.
isagu wuxuu fahamsanaa gaalkii inuu gaal kale ku wareejiyey xilkii Mhm.
ummadda la midaba Mm.
kana halis badan isagii Mhm.
wuxuu yidhi good iyo abees bay isbedelay Mhm.
garanna maysan goraygii ilmihiibuu ka tegey guumiska ahaa ingiriis wuxuu ku xuub siibtay buu yidhi niman soomaaliya Mhm.
goraygii ilmihiibuu ka tegey Mhm.
guumiska ahaa u u dhogor bedeshay haa Mhm.
gocondhooyin baa aasan iyo micigabaarey Mhm.
karaalkaama guud halkanuu guud madow yahay buu yidhi Mhm.
waxaa ka mid ahaa raggii ka hadlay xaajaada nafqalooc Mhm.
wuxuu yidhi mabda'in nasaarada ma dayn muhashadiisii buuhi siyaasigu Mhm. ilaa hadda uu daba uu daba Haa, socdaa mabda'in nasaarada uu daba nashlaynaya haa ma dayn muhashadiisii Mhm.
malcuunkaynu erina ahaa macallinkoodii Mhm.
halkii karaal ka miisaayey ayay midheedhsiyaad shiinbuudhi imaanla'aantii bay nabara ku dareen ziyaadatun fi lkufriga hayo hay- haa iyagaa la yimidba nacam Mhm, qaasin qaasin mhm, ayaa ka hadlayey axmed ismaaciil diriya qaasin mhm, wuxuu idhi isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay mhm, dusha midabka soomaali baa dugulka mooda mhm, misna laguma dirsada qalbigu mhm, waa dirkii karaal mhm. waa gartay Eh, abwaan waxaad tiri soomaaliya ma xuruubin xorna ma ahan Eh, abwaanadii hore ee soomaaliyeed lixdankii waxay ka yiraahdeen madax banaanidii soomaaliya xilligaas la siina eh, qeyb ka mid a waad soo guurisay waayahay haddii uusan xornimo uusan ka tagin muxuu ka tagay raadadka uu ka tagay ee ugu waaweyn maxaa ka mid ah walaal waxaa ka mid a faysalow raadadka waaweyn ee uu ka tegey dastuurkii uu wax ku xukumayey ee gaalnimada ahaa Mhm, ayaa ugu weyn waxyaabuhu ka tegey mhm. waa mabdi'iisii haa waa dastuurkii uu wax ku xukumayey Mhm, haween gumaysiyadii mhm.
nin weliba wixiisii ayuu iyuu iyuu waddankeenna kaga tegey aad iyo aad nin la odhan jiray jaamac gacma dheere aad iyo aad nin gabayaaya buu ahaa oo dheergarada xilliguu joogay raggii xilliyadaa noolaa buu ahaa xorriyadda Aa, markii la kana helay.
dembeeyey xilli ka dembaysana wuu noolaa Mhm, jaamac wuxuu arkay in dastuurkii gaalada uun sidiisii loo soo minguuriyey isagii uun in la soomaaliyeeyey haa garsoorkeennina la dhigay haa Mhm, oo lagu qoray qodobka shanaad ama qodobka saddexaad wixii diinta ka hor imanayaa wuu reeban yahay aad iyo aad intaana caamadaa lagu siraa Mhm.
waxaad arkaysaa wadaad iska yarmaaneeya ahoo kale waxay qodobka shanaad ka hor imanaya ama qodobka saddexaad wuu reeban yahay ereygan irmaaneeye aadaa u isticmaashaaya maxaa maxaa kala waa jeedaa ninka xele yarmaanayskaa dee inuu Maxaa?
dumarka ka ilma dhala maahaane aan waxa weeyaan macno kale lahayn haa faa'iido kale aan Haa.
lahayn waa gartay ku soco marka arrintan ninka ka ildheer buu ahaa ninkani haa waa wax ay arki waayeen haa waxa weeye jaamac gacma dheere wuxuu yidhi Mhm, rabbi bayna abuurtay mhm.
rububiyadu ka bilaabay aad iyo aad.
rabbi bayna abuurtay Mhm, ragna laynugu sheeg deexniyuu bilaash ma aha mhm, ragna laynugu sheeg mhm, yaan risaaladda weyn mhm.
iyo rugni diina la iibsan cajiib dastuurkan rafacayey Mhm.
waxaan gaalka ula dagaalamay buu yidhi inaan dastuurkiisa meesha waxaa ka meesha saaro ka qaado Mhm, dastuurkan rafacayey mhm.
iyo kii horaa laga riidhay kan iminka soomaaliga ku qoran kii horaa laga akhriyay buu yidhi Haa.
iyo kii horaa laga riidhayoo Mhm, raadba raad lagu beegayoo mhm.
ra'diyoo la ballaarshay baa laygu raawisayaa buu yidhi ummadda lagu waxa weeyaan lagu aftiraya gudin raawisa lagaga dhigay Haa.
oo fadhiida ummad fa- ummad fadhiida wax qabsan karin haa marka muxuu yidhi ra'di ra'diyoo la ballaarshay labashay dastuurka oon lii qor- lii qorqorxiyey haa Mhm.
ra'diyoo la ballaarshay baa laygu raawisayaa buu yidhi aad iyo aad
kaasi waa raadka ugu weynu ka tegey mas'alada marka xaakimiyada x- xilligii xornimada la qaadana waa laisku haystay waayo aad iyo aad soo ummadda ummad muslina maaha aad iyo aad ummadda ummad muslina Mhm.
soo maaha warka waa laga afbadiyey mooye ma- ma ma- ma- ma aamusin waa sidaa Mhm.
waxaa ka mid a raadadka weynu ka tegey raggii uu samaystay Mhm.
raggii uu samaystay uu samaystay Aad iyo ayaa ka mid ah dee waa kii waxa weeyaan ninkii la odhan jiray waa kii hadraawi ka hadlayee lahaa doofaarrada aan gudnayn aad. Mhm.
diinlaa waa gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan buur Mhm.
waxa loo samaystay waa inay xaqa garbaduubu xidhaan Mhm.
doofaarrada aan gudnayn Mhm.
diinlaa waa gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan Mhm.
guhaad cabdigahayr oo kale uu ka hadlay wuxuu ihi kanna aragte kii horena waa wada ogeydeene miyaan madax ilaahay taqaanooba imanaynin buur cajiib wula yaabay haa Mhm.
waxaan imaanka laga qaaday united nationka beesha caalamka igad union a e u waxaan gaalun la daba dhigay Mhm.
maxaa idin hordhigay buu leeyahy Ah.
miyaan madax ilaahay taqaan Mhm.
nooba imanaynin Mhm.
waxaa ka mida waxyaabuhu ka tegey Mhm.
manhajkoodii waxbarasho Haa.
ayaa ka mid ah Mhm.
waana halka ummadda laga aafeeyo Mhm.
isla ninka hadraawi allaha u naxariistee ayaa wuxuu yidhi iskuulladu waa dayeyn damiinnimada ayay dhigaan Mhm.
digtoor nacabay dhalaan Mhm.
soomaad arag Mhm.
mid la yidhi diinta ma isku xukana yidhi i will say no Mhm. waxaasoo kale soo saara waa Haa.
manhajkoodi soo waa saara manhajkaasaa soo saara Mhm.
manhajka kaasi ka soo baxo Mhm.
iyo xasan gurguurte xasan gurguurte oo yidhi yuhuudda qaran baa noo aqoonsanna inay inay istifaacdeen xaq bay u leedahay falastiinna ku jiibsaday raggaasaa ka soo baxa waa manhajkii raggaasi ka soo baxaan markaas dare wuxuu ihi iskuulladu waa dayeyn damiinnimada ayay dhigaan digtoorna cabay dhalaan duruustu falkay tidhiin dantay uma soo lugo'in buu yidhi waxaad arkaysaa meel miyiya qol laga dhisay oo suuliyarna loo sameeyey oo haayad magaceed lagu qoray
marka dantay uma soo lugo'in dantay uma soo lugo'in cajiib ujeedday leeyihiin nacam waa inaan fahnaa marka waa inaan fahanaa waa in ummadda lagu baraarujiyaa inaan iska soo laskala soo ordin waa waxbay noo wadaan waa sidaa raadadka waa inay ka tegeen muransohodimeedkaa ka mid ah dalaalka aynu deriska nahay ee nala ologa ah ee macatablayda ah ayaa dhulkeennii qaybo badan la siiyey dadkeennii dhulkaa degganaana cadowgaa la hoosgeeyey waa muransohodimeed iyagaan u sabab ahaa nacam iyaga u sabab ahaa cabdi iidaan faaraxoo arrintaa ka xun in arrintaa dhirif laga muujiyana ka hadlaya wuxuu yidhi nin walaalkii saymaa ku hadhay seexan kari waa nin walaalkii saymaa ku hadhay seexan kari seexan kari waa sangaa ururshe geelaba hadduu saacad weerare eh sandullaan ku raacdaynayaa saa dambana qaar waxaa ka mid ahaa xaajiyaada nafqalooc dalku waa ogayey khaayinkii ciidda ibsaday n f d markii in ahayd baan filay n f d dalku waa ogayey khaayinkii ciidda ibsaday buu waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray tima cadde dhoobada hawaas baan nin kale naga dhaxaynayn dhulka inaynu wada sheegannaa wayla dhalanteed raggii dhiirranaan jiray hubkii galabta loo dhibiye dhanaansada dadjida maalin dhow dhiil kalaa quban nacam raadadka waaweynay ka tageen waxaa ka mid ah madax dhaqameedka qaybo ka mida iyagaa si toosa u samaystay soomaalidu madax dhaqameed kooban bay lahayd suldaan garaad imaam malaaq ugaas nimankaa waaweynee madax dhaqameedkaa waaweyn bay lahayd ha nacam oo ninbe ninku ka sharafta badan yahay la xulo oo hunguri iyo caadaqaatanimo ka fog rag foolaadaba macni ayaa loo xulayay markii gumaystihii yimi wuxuu dareemay raggan dee in in taladu ku urursan tahay rag badan oo ka mid ah ayaa gaalkii ka hor yimi suldaan nuur amaa ninkii la odhan jiray daraawiish buu wax ka sameeyey suldaan cabdilaahi suldaan dirye oo kale hargeysuu ku xidhay kii ninkii lahaa dhalashada iyo diintaba naftaa lagu dhoweeya labaduba ninkii dhigla wayna dhaqataan cabdilaahi xaniyaa dhibaatoodu waa dhaawax kugu yaale dhadhamada waxaa igala roon dhaadashada guda cabdilaahi waxaad daafsateen ima dhaadhicin waa raggii gaalka ka hor yimi
waa madax dhaqameed ahay nacam raggii salaadiintii waaweyneed ay ahaayeen markuu arkay gaalkii ninkan taladu ku urursan tahay gaalku ma ogola meel talada ku urursanta talada soomaaliyeed meel ay ku urursantay ma ogola fawdu isagu doonaya inuu dadka fawdo geliya ayuu ka faa'iidaysanaya saasaanay ugu badisa marka wuxuu samaystay nimanka la yidhaahda cuqaasha cuqaashu niman isaga u shaqeeyay ahaayeen mushahari buu ka dhigay kaadh buu siiyey sidan imi ushaxun iyo koofiyadda dheer u sitaan ayuunbay markaana xafiisyadooda u taagnaayeen ninkii faarax nuur lo odhan jiray ee gabyaaga ahaa ayaa nimankaa ka yaabay wuxuu ihi odayadii nin loo yeedhayo ee la anfacsiinaya haddaan niman islaamiya tihiin aadan fari ciisa oydaan ilaahay ka goyn hayno oodina asxaabii bayna yidhi gaal ha aamini hadduu awrka dooxadan ku furo eel kalaa xigaye inaga daaya yaynaan ku dhicin bahal afkiisiye nin kale oo isna ka yaabay baa yidhi walla caqiladu tahay hayaan camal kale u dhaama way shaqo xun yihiin buu leeyahy haa waayo ingiriisku ama talyaaniga ama xabashi iyo bulshada iyagaa isku xidhayey isku xidhaa rasmigaa bay noqdeen xerarkii gaaladana waxbay ku xukumaan wuxuun baad arkaysaa reer hebel waxaa noo xeera maxaa kuu xeera reer hebel imaanlaan baa idiin xeera iyo anshaxumo diintu maxay qabtaa odhan maayo waxay yidhahdaan qolyaha ka sheekeeyaa ingiriisku ma lahaa xeer qoran wuxuu ku odhanaya kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii dhacdadaasaa dhacday sidaasaa loo xalliyey cuqaashu markay fadhiistaan waxay dhahaan arrintani ma ma ugubbaa mise waa curad labaduba iyaga iyo ingiriiskuba xeerarkooda maskaxday ku sitaan waana isku egyihiin ha waa la kala dhaxlaa Ha, ma dhacdo cusub mise dhacdo hore u Ha, dhacday ayaa- ma- haa Ha.
markay doonayaan arrin inay maareeyaan intaasa wax lagu xaliyaa ha saasa waa lagu maareynaya marka waa arrin hore haddii leera see la yeelay maxaa noo xer ahaa ha maxaa noo xeeraha weeye waa garta halkaa markay marayso nimankii cuqaasha ahaa ee gaalku samaystay Mhm, iyo salaadiintii hore ee ee dadka lagala hoos baxay mhm,
iyo salaadiin dambe oo babahoo dabadhiilfyadu sameeyeen intay tallaabada hore ingiriiska iyo talya- gumaysyada ka faa'iidaysteen mhm.
saddexdii qolo ayaa iminka tiifiyada iska caayaya waa garta ood moodaa dad xarun caafimaad laga soo furay habeen oo dhan haddaanu nahay reer hebel
waa garta ma laha maxaa laguu abuuray diintii waxa weeyaan meeday Mhm,
xaggeed u socotaa xaggeed ka socotaa marka waxba yaan ku dheeraanine mhm.
waxa weeyaan raadadkay ka tegeen ayaynoo joogtay
taasaa ka mid ah Waa saas.
inay madaxa dhaqameedka Mhm, qayba samaysteen intii kalena maanta bi'iyeen mhm. waa gartay haddii marka eh, dadkan dadkii soomaaliyeed maanta haddii loo cadeeyey inaanan xorriyad dhalan maxay ugu dhiidhin la'yihiin oo weli gumaystuhu uu u haystaa oo dadka garaadkooda uu u kobci la'yahay walaal sidaad sheegtay dadka in badan baa lala soo hadlayey oo loo sheegay inaanay xorriyadi dhalan oo lagu celceliyey nimanka haystaa ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii inay dabadhilifiyeen in waddankooda cadow ku soo duulay mar walba qayb baa baraarugaysay dadka qaybna way huruddaa waxaynu leenahay bal maxaa sababaya inay dadku wada baraarugi waayaan innagoon anshaxxumada u sidiqaynin haddana waxaynu leenahay gumaysigu waa wax cidde adag dadka garaadka iyo garashada iyo hanka iyo himiladaba uu ka dila haddaad eegto suuratulbaqara in badan ilahay wuxuu kaga warramay uu ku soo celceliyey gumaysigii fircoon siduu reer banu israa'iil u bahdilay u saldhigtay haa uu saldhigtay nebi muuse calayhi salaam markuu is yidhi xoree dhibtii kala kulantay iyo axdartii ka qabsatay waad ogey halkaan uga golleeye aan gaadhee gaar ahaan markuu nebi muuse isidhe colka dhur ee uu reer banu israa'iil dagaalka ku hogagelinayey inay nimankii camaaliqada ahaayee baytulmaqdis iyo dhulkaa barakaysan qabsaday inay ku duulaan markuu ku hogagelinayey maxay ku yidhaahdeen bal labada aayadood ee suuratulmaa'ida labiyo labaatanaad aayadda labiyo labaatanaad iyo aayadda afar iyo labaatanaad aynu eegno qaaluu yaa muusa inna fiiha qowman jabbaariina wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minha waxay yidhahdeen muusow meeshanaad noo dirayso eed noo dagaal gelinayso duul adag baa jooga dagaalkaagu waa jariska xornimo bay yidhaahdeen waa sida maanta layna leeyahay beeshii caalamkaoo dhan bay ay ka hortegayaan oo aakay bay la gar- garrif leeyihin soomaad maqal marka waa caqligii reer banu israa'iil haa Mhm.
waxay raaciyeen dhaabad ah wa innaa lan nadkhulahaa xataa yakhrujuu minha geli mayno ilaa ay nimankaasi meeshaa ka baxaan Mhm.
eeg hadda maqaayiis alxayaa Mhm.
halbeeggii nolosha xataa ka lumay sida maanta wadaaddo badan ay u qaateen iyadoo dhulka cadow ku soo duulay inay masaajidka un ku khudbadeeyaan ay kitaab ku dhigaanoo siday ku- siday khudbaddaa u wadaan iyo dacwaddaasaa gaalku iska tegaya Mhm.
waxa weeye alkhilaafa alislaamiya oo macakuraasideedii iyo nalkeedii iyo xafiisyadeedii wadataana cirkay ka soo degaysaa Mhm. iyadaa iska Ha, imaanaysa.
iyadaa iska imanaysa Mhm.
u fiirso waxay ku leeyihiin jeeray iskaga baxaan geli mayna meesha Mhm.
fa in yakhrujuu minhaa fa innaa daakhiluun hadday ka baxaan markaasaanu gelaynaa Mhm.
u fiirsaad caqliyadda niyad ahaan ay u jabaan nolosha halbeeggii nolosha Mhm.
eeg nolosha dee kifaax baa loogu talagalay Haa.
sunnaheedu waa kifaax sunna tadaafuc waa haa Mhm.
soomaalida waxay tahay saddex alla loolama tago Mhm.
dhisan maayo dhalisii Mhm.
xoogsan maayo xoolaysii Mhm.
camal fali maayo hay cadaabin cajiib saddexaas ala loolama loolama tago weliba way sii adkeeyeen aayadda afar iyo labaatanaad markaad tagto qaaluu yaa muusa waxay dhahan muusow innaa lan nadkhulahaa abadan maadaamuu fiiha weliga yaanaan gelay intii nimankaasi meeshaad joogaan fadhab anta wa rabbuka faqaatila adigii rabbigaa dagaal taga anagu halkaan idin innaa haa hunaa qaaciduun aad iyo aad halkanaanu sii fadhiyaynaa kuwaasi waxay yidhaahdeen dagaal taga adiga rabbigaa wadaadada maanta jooga in badanoo ka mid waxay dhaheen ha la wada fadhiyo idinka taa Ha, bixin reer bani israa'iil baa dhaamay waad fahamtay soo maaha kuwan adig iyo rabbigaa baxa muusoo idhaheen haa halka kuwan macal idinka fariista maca waay.
idinka ha fariista haa cajiib marka waxaan u soo qaatay aayaadkaa Mhm.
oon u soo maragashaday Mhm.
ilaahay wuxuuna barayaa gumaysigu inuu ciddi adag yahay Ha.
ninka dadka gumaysiga doonaya inuu ka saarana waa inuu adkaysto Mhm.
hawl badan baa u taalla Aad- aad iyo dad aad.
sidaa u jaanjaamay Mhm.
ayaa la doonayaa in la xoreeyo in la xoreeya waad fahamtay soo maa aad iyo aad bal waxaynu eegaynaa Mhm.
gabayaagii soomaalida tusaale ahaan ingiriis iyo waxaa isdilayay sayid maxamed cabdilla xasan Mhm.
oo daraawish burtuur u ahaa Mhm.
mujaahidiintii daraawisheed Mhm.
gabyaa badan oo soomaaliyeed ayaa waxaa arlada ka socda Mhm.
aan fahansanayn Mhm.
nin ingiriis jebiyey ayay libtiisa sheeganayaan cajiib iyagoo reerahooda ku ammaanaya Ha.
soo qaada gabayga xasan tarabi wadaadkii cadeed iyo cadeed laga cabsoonaya isagoo cartiisii qaba Mhm.
oon cidina taataaban qabiil kale cayaar uma dhaceen culus heshiisa iyo guutada camuudda markay caasha loo geliyey gabagabada ceerada markaad cadar xagaa mooday carro wiilasheedii markaa caynab ku eriyay caamir hooyadii iyo markaa calasa hooyeysay waa kii caruuse ugu galay caydhi berigee nimankii calqadihii ka rideen ma cid kale aad mudiso cuudda habaryoonis iyo cidagala maaha Mhm.
haddaba waa ninkii ingiriis La dagaal- qalcad haa waxaad la ogtoo huba ku riday Ha.
u fiirso Mhm.
soo qaada salaan carabi wuxuu yidhi xolihii daraawishada maalintaa la dhacay ee gaaladii murtadiintii wada socday ay dhaceen Mhm.
ayuu salaanno ku faanaya hadhuur daata idinkaa ka qaday ha qablihiisiiye wax hortiina lagu maalayaa kii hagoogane Mhm.
waxaa ka mid a cali dhuux Mhm.
waa lagu digtaa dowladdu guu darraan jiray Mhm.
balday ay wadaadkii wakaa sii dabayshadae balday ay wadaadkii Mhm.
wakaa sii dabayshadee buu Mhm.
waxaa ka mid ahaa kii lahaa daarood ismaaciil Mhm.
ninkii doonayou dhimay didibtii jid baalay lafii daadsan yihiin weli bal hadda u fiirso meesha dhulkii baa saa la isugu haystaa gaal iyo muslim baa is- ayaa isku haya ragna sidan uu gabyaya Way kala- way- kuwan marka way kala garan la'yihiin way kala gerin la'yiin Mhm.
gumaysigu dadka Mhm.
wuu naanaabiyaa Mhm.
ninka la yidhaahdo sayid maxamed cabdilla xasan Mhm.
ayaa wuxuu ilaahay weydiisanayaa uu ka baryayaa Mhm.
inuu gaalka ka libsiiyo Mhm.
isagoo dadkana dhagaha ugu ridaya inay gaalaysdilayaan Mhm. oo waxaa is haya inay gaalo iyo gaal iyo muslimiin- muslim inay inay yihiin Mhm.
wuxuu yidhi eebbow gamaaniye waxaan ginacaas dhiibaayey Mhm.
eebbow garow kagama helin goolashaan waday Mhm. dadkii ku wadaa haa eebbow waxay naga gogtaan waa galuuf olol Mhm.
go'na lagama qaadine dulmay nagu galayaan Mhm.
eebbow waxay nagu gabreen diinta soo gala Mhm.
gabaad kale hadday ii helaan waan gam ilahaa Mhm.
eebbow nin goba baan ahay guni rifaysa eebbow anaa kaga gar lehe guusha guusha haysiisan.
ha isiijin Mhm.
sayid maxamed mar kaluu ku noqday wuxuu tilmaamayaa gumaysiga ninka weyn iyo ninka yar Mhm.
kuu ku ciddi kulul yahay ninka weyn ayuu sheegay inuu ku ciddi kulul yahay Ha.
nin weynkii gumaysiga soo gaadhay ilaa ummadda ka dhammaado anigu inta wanaagsan ka hadli maayo Mhm. Is- nin weynkii gumaysiga soo gaadhay ilaa ummadda ka dhammaado Mhm.
agagas ku dhammaan maayo iyo dhusla hadda reer banu israa'iilka hadda aad ka sheekeynayso kale waxaa la yidhahdaa afartan sano oo Ayaa- tihi ah ayaa lagu riday tihi baa lagu- iyo wareer baa la geliyey sijiilkii hore meesha uga baxo nacam Mhm.
waa sidaa waa tuftaas waaba wa- dha- dha- sidaaba weeye Mhm.
sayid maxamed markaa wuxuu yidhi tol dulloobay Mhm.
oday dooralaa loogu dawgalay oday oday doora leh ha ayaa loogu dawgalay ha waa waa waxa weeye doorada digaaggii mahaa tii koonfurta u qaaday oo wasakh gale wey oday wasakha weeye haa tol dulloobay oday doora leh Ah.
ayaa loogu dawgalay marunbay duqaydii xumayd Mhm.
danabadhaafaane Mhm.
baldayay rag cadho duuban baa dib u guhaadoonna buu Ha.
oo wuxuu leeyahay facan gumaysi la korka ah Mhm. inuu xorooba rajo ma leh abadan rajo kama qabo Mhm.
facan nadiifa baa ka soo daba kici buu leeyahay Mhm. marka jiilkaasaa rajo laga qabaa nacam xaaji aadan afqallooc intaan xaaji aadan u gudbin haa hadda haddi annaga waxaana lagu haystaa haa ee, waa dhallinyaro nacam sidee ku suurtagali kartaa deme suuragalba matay innagu ninkii wanaagsan ma haysanno Mhm.
kii wanaagsan Ah, ma haysano ah.
laakiin ninka xun baynu haysanaa oo gumaysiga qabatay Ha, ninka gumaysiga qaba timeen nin xunka waa siday u badan tahay Mhm.
ayaynu haysanaa xaaji aadan igal marka xaajiyada nafqalooc Mhm, isna wuxuu la yaaban yahay sayid maxamed iyo daraawiish mhm.
ayaa la arkaya gaalana waa la arkaya haddana waxa weeyaan sayid maxamed baa la inkiraya gaalkii baa layska ag jooga Mm.
ama se qayb raacsantaybo cudud iyo ciidanba lagu beeriyey Marka taasuu masha- aad uga xumaaday mashadkii ula yaabay ayuu la yaabay Mhm, wuxuu isweydiinaya dadkan garaadkoodu mhm.
waxa weeyaan ma foosta gunla'baa
Ah, garta.
Waa xog- waxaanu xogee loo sheegayo Mhm, maxay u qaadan la'yihin mhm, maxay wuxuu arki la'yihin waaya u qiimayn la'yihin mhm.
wuxuu yidhi sayid maxamed baa la inkiray oo gaal la aaminay islaamnimada weliginba waa ka aradnaydeen buu yidhi.
Mhm. soomaalida xilligaas oo sayidka garabkiisa ka baxda hoysta nacam ayuu haystaa ninkii loodhan jiray sheekh bashiir raxmatullaahi calayhi Mhm, ayaa isna markii uu jihaadayey ayuu dadka garaadkoodii dadkii la noolaa mhm, ayuu garaadkoodii saluugay mhm.
waxaanuu gabayu tiriyey ugu sheegayaa inay xaggooda ka jiifto Ha.
sidoo kale Mhm, ha- hor alleh ayuu geynaya wuxuu leeya waa inuu habeen aakhiro mhm.
iyo hor ilaahay muxuu yidhi bal noo maray wuxuu yidhi waa ti farsamadii wacnayd waa lilay biday farsamadii wacnayd waa jihaadka Ha,
markaas argagixisaati baa lagu yidhi ha.
waa ti farsamadii wacnayd Mhm, waa lilay biday mhm.
wagashwagashta iyo seertu waa wala cadaabeed buu Ha, waxaa nagnag- la nagnaglaynaysaa aaya gaalka loo hoos rooraya Hey.
cadaab baa lagu doonayaa buu yidhi wagashwagashta iyo seertu Mhm.
waa wala- waa wala cadaabeed haye wadaacadu xaggiinay ka timi wahabka shaydaan haye ha haddaa gaalka nala waabisaan weri ma joogteen Mhm, wagash wagash inaatay dad iyow kaa wacaal helay mhm.
bal ha laga warsigay eebbaheen wayna weheshaaye Ha.
markaa raggaasi ilaahna wada jeeduu yidhi ha raggaasi sheekh bashiirna kaasuu ahaa nacam waa garta raggaasi marka waxay arkayeen dadka garaadkoodu in badanoo ka mid ah inay inay makorayaal yihiin oysan miisaami karin waxa is haysta nacam haddaynu maanta toygan aynu noolnahay aynu u soo degno nin wadaada ayaa adiga ku imanaya tusaale ahaan wuxuu doonayaa inuu jihaadka kaa waaniyo iyo howlaha aad ku jirto halkanay ka booday halkanay ka dhacday dagaalkan makaadmoodisa ma aha yaan lagu qaldin adna intaa isaga aad qiimaynaysaa maskaxdiisaaad bardaaminaysaa la murmi maysid soomali waxaa taa lama murantay masawde waa isku agdhacaysaan laakiin si kalead adna ayaad u- ula fayka wareegaysaa oo si kalead wax ugu sheegaysaa qofka waa la fasaxaa fursadaa la haa fursad baa la siiyaa lama murantay masawde siiyaa haddii kale waa isku agdhacaysaan markuu howlihiisii dhammaystaad oranaysaa sheekh waxaan ku weydiiyey alkhilaafa alislaamiya dowladdii weyneed ee muslimiinta dhexda u ahayd ee nebi maxamed ka soo bilaabmaysay ee afartii khulafadii lagu xigsiinayay cumar ibn cabdilcasiis lagu xigsiinayay ilaa dowladihii islaamka ilaa dowladihii islaamka soo maray khilaafada ugu dambaysa ha cusmaaniinta ha umawiyiintii cabaasiyiintii cumaaniyiintii kaale Mhm.
dowladda weyne sooyaalkaas dheer sooyaalka dheer lehee aynu aynu lahayn Mhm.
miyay dhacday mise way taagantay wuxuu kuhanaya way dhacday Mhm.
oo yaa riday gaalaa riday oo maxay sababsatay islaamnimadeeda ayuu ka odhanayaa haa intaas waa kula- waa kugu waafaqsan yahay waa kugu waafaqsan yahay Mm.
bal hadda waxaa soo socda dhegeysa Mm.
oo haddaa kun toddoba iyo kontonka ee muslimiinta hor fadhiya yaa sameeyey wuxuu ka odhanayaa gaalaa samaysay oo iyaga ga- gaaladaa m- ayaa b- n- nimankan haystana maamulada u dhibatay haa oo way ku ilaaliyaan haa dee aan la dagaalanoon iska erino khaariji baata yaa ma dowladahan adigu tidi gaaladaa dhisataan khaariji ku noqda waa gartay sadigii ugu yidhi tii hore islaamnimadeedaa loo dumay tanna ma islaamnimadeedaa loo dhisay markaa kuwana ma islaamnimadoodaa loo dhisay waa gartay waa waxa isqabanayn bal hadda isu gee wadaadow Mhm.
waxaa kalood ka warrantaa waxaad igu tidhi dowladahan gaaladaa ilaashadoo samaystay adna waad ilaalinaysaa haddaad wadaadkii wadaadxumihii tahay Mhm.
dhufsanayaraha idinka dhexeeyaa waa maxay waa gartay dowladdanaa wada ilaalinaysaane Mhm.
dhufsanayaraa idinka dhexeeya Mhm.
waa maxay waxaa shuruga ku tiin noo sheeg Ha.
waa dadka dee kuwii wax la bidayay weliba waa culimmadii ayaa sidaa u fikiraya Mhm.
waxaad u timaadaa tusaale ahaan bulshada iyo siyaasiga u kaalay Mhm.
kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii ayaa nin siyaasi tusaale ahaan maamul qabsanaya wuu fashilmaya intuu xisbigii uu ku fashilmay ka taga unbuu isla laftiisii xisbi kala furanaya Mhm.
isla laftiisii Mhm.
ayaa xisbi kala furanaya Mm.
soo odhanaya isbeddel baynu u baahanay
waa gartay waa ninka in la bedel u bal hadda baahan dadkan inay sixran yihiin u- ayaan malaa u malaynayaa isla isagii baa isbedel baynu u baahanay xaggii bay ugu tegayaanay ku dooranayaan Mhm.
xisbigaa ayuu ku fashilmaya haddana dhan kale uga wareegaya Mhm.
halkii haddana u wareegay baa lagu dooranaya Mhm.
iminka xasan gurgurte oo diintii ku tuntay oo waxa weeye yuhuud taageeray oo burundiis u sujuuday oo xabaalaha cashuuray oo diintii gaalada wax ku xukumaya ayaa wuxuu kul- isuu fashilkiisa u galgashu ku leeyahay xisbiga cadaaladda iyo wadajirkan samaystay Waa gar- hadda ninku waa xasan
waa gartay warbar adigu iftiladan eeg dadkan gartay.
aan korayn Ha.
ma garatay marka taana intaasaan kaga baxaya aad iyo aad Ee, maanta iyo shalayba ee, waxaa taagan dabadhilif oo gumeystaha mar walba uu ku adeegto midkii shalay iyo midka maanta ee, uu gumeystaha adeegsanayo maxay isaga egyihiin
waxay isaga eegyiin diinla dirirka hanyaraanta boobka hantida guud dhaqanxumada iyo waxa weeyaan fuxushiga iyo geerashaynta waxtar la'aanta iyo ballanqaadka beenta ah in lagu qatalmo macnii in lagu sirmo dawarsiga shisheeyaa haddaan qodob qodob isu dul taago oo tusaalooyin noo keentid suugaanta soo mara gashanno inay niman diinla dirirayiin hadraawi soo qaado wuxuu yidhi waatan horena u taabtay doofaarrada aan gudnayn diinlaawuha gaalku dhalay xaqay garbaduubayaan buu yidhi waxaa ka mid a waxyaabahay ka siman yihiin waxyaabahay ka siman yihiin xanyaraanta tima cadde ayaa la yaabay ninkii goobtahay tima cadde wuxuu yidhi mabda'oodu nimanku ahaa moodharka iyo daarta nimankii mugooduba ahaa maalin la casuuma buu yidhi ingiriiska cashe sharafna loogu sameeyuunbay koodhanayaan dee udahaagii baad ka soo qaaday ingiriiska maxaad ka keenta gabaygii madalooti inkii badda habashada u seexay kula hadlayay dad muuse muuse ku weerartay ayaan ku- ayaa- ayaan ku daray kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halis midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaan murtad aan wuxuu gaalku raba maya ka keenin hadda mayaba ma leh ereyga laabowguma jirta qaamuuska murtad aan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeer ka sii liitabaa moodda lahaya mudane nimanka hanyaraantoodu aad bay iga wareerisay waxaa ka mid a waxyaabaha isaga yihiin boobka hantida guud xaajiyadan afqalooc ayaa wuxuu ka hadlayay wuxuu ihi tallaabada mid gaalkii shabaha tegay ma liibaane adigoo wuxuun tab- tabanayoo tegay halku joogay xafiiskiisi baad ugu tagtay markuu sida libaxa raqiu taal qoorta koru taaga buu ihi markay muslimiinta isu tuxumbulinayaan dad baad moodaa afka koru taagayaan daduu iska dhigaa haa gaalada markuu la kulmayana si- sidaasuu qoorta u hoggaaminayaa dee waxa weeye nin ilaahiisii la kulmay waad fahantay markuu sida libaxa raqiu taal qoorta koru taago oo tayga luquntiisa sudan taabta oo taabta faraqiis oo inuu adduun badan tabcado taa qura u jeeda buu yidhi. taa qura u jeeda wuxuu meesha u joogaa waa maxay oo adduunya tacab haa iyana waa tabaala wakhtiga taynu aragnaa buu isla gabaygaa mar kaluu ku noqday laba boqol walba saa nimay maalidii tahay walba saa tiradii loo dhiibay oo toban baloor jeexday oo tumanayoo keefa oo biilka gini tuurayo tolaya nayloonka oon tacabka baadiye lahayn tuluudi waa maadhe meelkeenaan wax ka soo gelin iyana waa tabaala wakhtiga taynu aragna waa nin siyaasiya maamulka lix bilood ka hor buu tusaale ahaan galay lix fooq buu dhistay halkay dadku hayaay ka odhan laayeen ayaa la leeyahy waa nin dadka wax la boobaya haa waa nin dadka Haa.
dadka wax la qaybsaday ha dadku wax la qaybsanaya Haa.
bal u fiirso waa lagu bogaadinayaaba bulshadu nin weliba hantidiisa gaarkaa wuu tashanaya wuu xafidanaya laakiin ta guud boob baa loogu talinaya nin boob walba nin walba wuxuu ka aduqada ka arko ka Ha, darsanaya arrin dadka wax la boobi kara in hebel baa dadka wax la boobi kara ka u xunaa dee kham- waa gar- hadda u fiirsa walaalo axdarta taagan waa gar waxaa ka mid a dhaqan xumada Haa.
iyo fuxshiga Waa ayaa gar- ka mid a waxay waa isaga eegyiin ninkii tilmaamayey wuxuu yidhi wuxuu ribada xoogay faraha kaga xantaystaaba buu yidhi. ninka siyaasigii markuu meesha galo islaamnimada buu xusuusanayaa oo ayaamo hore wuu didsan yihi hadhow buu xashmaa buuxsadaa xaydhna bararaa buu xusbadda u horraysana waa xaali la cayaar tiroo dhayloon ku jimicsaday doon odhanaya nimanka fataaliinta intuu intuu arlada u kala diro raggiyo nagaa isku soo shuqeeya fataal anaga waxaan u naqaanaa ninka oo ninka ku israafa Aha, xoolaha.
xoolaha ku israafa u Waxa- naqaanaa.
waqooyigana waxaa looga yaqaanaa Ha.
waxaa looga yaqaanaa ninka rag iyo naaga isoo shuqeeya fataal baa la yidhaa waa gar haa tii khayr isugu shukaamiye maaha aan shaxuma isugu soo shuqaynaya gabaygaa hore ee xaajaadana waa waynu ku soo darray tumanayo keefe buu yidhi ereygaa iyuu isticmaala dee waxa weeyaan maanta waad arkaysaa gaalada dhulka ku soo duushay ayay caarkeen iyo hablaha soomaaliyeed ee muslimkaa u geeyaan waxaa ka mid a waxyaabahay ay ka siman yihiin in lagu qatalmo Mm.
macnii in lagu sirmo Mm.
ninka murtadkii diinta badh ama dabadhilifkii diinta badh buu muujisanayaa badhna wuu diiday xuruubu ridda markay dhacday markii nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abubakar waa kii waxa weeyaan murtadiinta u dhiil qaaday inuu la dagaalamo cumar baa yidhi madde tawxiidsanayo laa ilaaha ila allah leh Een, abubakarow haabaan waan laynayaa buu ihi salaaddii sekada hadday kala qaadaan midna ogolaadaan midna diidaan man faraqa bayna asalaati wazaka haa unuunkan ka guraya cumar dee xaqdoon buu ahaa qofka xaqdoonkii dee xaqa u qaataa aad iyo aad markay- markay u caddaatay inuu ka haray haa Mm.
xaq buu doonayey wadaadada maanta waxayna yidhaahdeen maxaa ku laynaysaan maamulada jira waxaanu ku nidhi salaadda waa waajib in la tukadaa waajib sharciya weeye in diinta islaamka laysku xukumaana waa waajib sharciya Waa labadaa sidaas.
waajib ninka kala qaada siduu abubakar murtadiintii hore ula ayaanu u laynayna Mhm.
abubakar baana noogu sheekha sheekha iyaga ugu weynaan daba socnaana waa nebi maxamed Mhm.
warku soo ma urursana waa urursan yahay haa Mhm.
ma garatay Mhm.
marka marka marka meeshaas waxaa ka cad abubakar wuxuu dadka ku haystay nacam waa rugni kale u ahaa sekaday diideen baa lagu haystay innaguna waxaan laakiin way shahaadanayeen waa shahaadanayeen waanay tukanayeen Ha.
unuunkaanu ka guray unuunka unuunkuu ka guray Mhm.
madaxuu ka guray Mhm.
innaguna maanta waxaynu ku laynaynaa Mhm.
salaad bay tukan waayeen maaha masaajidda waynu ku araragnaa laakiin waxaynu ku haysanaa xukunka yaa leh xukunka yaa leh Mhm.
allaha weyne waaxidkaabaa leh Mhm.
waa cibaado aad iyo aad cid kalena lama siin karo united nationka beesha caalamka iyo eegad union midna lagama qaadan karo Mhm.
rabbulkawni walkaa'inaad baa laga qaadanaya Mhm.
alaa lahu alkhalqu Wal amr.
walamru ilaahay baa yidhi Warka waa- ooyay uunka iyo arrinka anaa leh Mhm.
waa min rubuubiyatihi Mhm.
siduu u- wax u abuuray ayuu u talinaya ayuu u arriminaya waxaa ka mid a marka waxyaabaha isageegiin dadku ku qatalmo in lagu sirmo Mhm.
Anigu ninkii arrin- xaqdoon ahna marka waa- waa- waa- wuu joogsan wuu joogsan ninkii dee naar loo wadaana Mhm.
kuwaasuu u doodi Mhm.
anigoo macnii dadku say ugu qatalan yihiin tilmaamaya Mhm.
ama se aan ka yaabay baan awrkii dhaliya xun Mhm.
geela waa laga dhufaana aad iyo aad ama dhoobadiiyo sayladda Mhm.
ayaad gacanta dhiibtaa dee waad iibisaa Mhm.
ama xiniyahaad ka saartaa Mhm.
ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn Mhm.
ninkii waa ina hebel waa reer hebel waa kula diir waa kula af aad iyo aad ijiinka saaranna Mhm.
ee ram, ram, ram, ramta ka dhexaya sida moodharkana waa waa maraykan aad iyo aad ama waa yuhuud Mhm.
ma garat in lagu qatalmana way isaga eegayeen aad iyo aad waxyaabaha isaga eegayeen waxaa ka mid a dawarsiga shisheeya Mhm.
ilaa kii ugu horreeyey ilaa ka caawa haysta Mhm.
daasad bay saa ula wareegayaanoo gaaladay gacanta u hoorsanayaan raggii ka hadlay Mhm.
dawarsigaa shisheeyaha nimankaa raggii ku dhaliilay waxaa ka mid ahaa tima cadde Mhm.
marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga Mhm.
magaabada hashaada ka ron maydhanaan kale Aad- midigtaadu waxay xoogsataa maydho gaajada wuxuu wadaba manfacaan la cunin baa jiroo mawdka kuu sida waxaad ku dhiman layd weye maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naato Ha, reer galbeed haa waxaa ka mid a xaajaada nafqalloo muxuu yidhi wuxuu yidhi icaanadu xornimaday u tahay eebadii malag ha
icaanadu xornimada ha ayay u tahay eebadii malag ha kaalmada haa in lagu kaalmeeyo waa waa waa xornimadaada waa halis ku wadka tahay xornimadaada ha icaanadu xornimaday u tahay eebadii malag aad iyo- albaabku gumaystuu ku xada umamka weeyaan waa halku ka soo gala buu yidhi ha
dayn baa lagu siinaya ma maqashay waxa weeye cimrigaa in lagu addoonsado oo khayraadka dalkaaga waxa weeyaan loo qaato Mhm.
de- gashigii lagu geliyey Mhm.
ayaa la doonaya ha
waxaa ka mid a waxyaabaha isaga eegeen waxtar la'aanta Mhm.
iyo ballanqaadka beenta ah aad iyo aad waxaad arkaysaa mid dabadhilifa kuwa siyaasiyiinta ka mid a ama dee cimrigoodba sida alabka u ah Mhm.
laba kun iyo intaa markaynu gaadha laba kun iyo afartanka runji baan idin wada marinayaa dhammaan waa wada casaanaysaan laamiyada adoog isu bedelaya wax saboola la arki maayo ninkii la odhan jiray aadan carab ayaa maamuladan waxtardaradooda ayuu ka yaabay wuxuu ihi sidii baan markaafyowsita ama maraykaan sidii baan martida caanageel uga macsuumaa sidii baan midhaa uga gurtaa madaxii toomood bal muxuu macneeyo taray ministerkan doorto horta ninkan siyaasiga muxuu igu soo kordhiyey bal muxuu macneeyey oo i taray ministerkan doorta ma mucaarad baana haddaan xaqa ku maansooday buu tima cadde ayaa isna gabay qurux badan ka teriyey waxtardaradooda wuxuu idhi ridha shaaba la yskaga daraa rubuca jiilaale ma riwaayad ba calanku sow ruuxna kuma naaxo calankan aan qof soomaaliya oo kama ma maqasheen lamana maqal lamana arag qof soomaaliya ay dhiigga ka fuuqsadeen oo tafeenna yaraaday mooyaane qofay waxu tareen ma jiro
halgankii lala galay gumaystihii waddanka kusoo duulay horaan iyo haddaba dadku isdhex qaadeen dad badan oo waxaa jira lagu tilmaama halgamayaal maanta la taagan yahay sidaas oo kale dad badan baa halgankan ee soo bilowday ilaa hadda waa laisla wada sheegtaa halganka yuu dhab ka ahaa yuuse dhalanteed ka ahaa wuxuu dhab ka ahaa nin kastoo diinta islaamka kor u qaadaya amase diinta islaamka u dirirayey waxaa raggaa ka mid ahaa axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan sheekh bashiir xasan barsane ururkii alitixaad alislaami almaxaakim alislaamiya inkastoo midhahooda laxaday wixii ilaahay ka cayntiyey mooyaane al-shabaab wuxuu dheeldheel ka ahaa oo u dhabdarro ka ahaa nimankii la odhan jiray s y l niman gumaystuu samaystay dadkana uu ka gedayey uu u tusayay inay yihiin xaqudirar si ha dhow maamullada dabadhilifkee ay samayn doonaan ay xubno uga noqdaan sidoo kale ereyga jihaad waxaa ku maxaabsaday ururo badanoo waxa weeyaan qabiilu dirar ah iyo kuwa kuraas raadinaya iyo kuwa kuraas raadinaya soomaalidu waxaa la yidhaahdaa waa dad aanan marna isdhiibin intii uu halganka socday oo mar weliba hadday qolo isdhiibto qolo ayaa taagneyd oo mar waliba halganka qaa'im ayuu ahaa arrintaas sirta ku jirta ma la ogaaday ee waxa u sababka ah
waxaan is leeyahay faysalow waxyaabaa sababaya amase mar walba dabada ka riixaya in ummadda muslimka ee soomaaliyeed laga helo hadba urur dagaalamaya ama waxaweye rag gaalada ka horjeeda waxaan is leeyahay howlgelyaha ugu weynee dabada ka riixaya ee uguna horeeya uguna culusi waa inay muslimiin yihin aad iyo aad waayo muslimku meelu joogaba dee qayuurku kama dhammaado aad iyo aad taade xadiiskii ku haysa laa tazaalu daa'ifatun min ummati daahiriina cala alxaq waxa weeye rag dirira laga waayi maayo ninkii la odhan jiray saahid qamaan ee gabyaaga ahaa wuxuu yidhi nin dharkayn mudmuday hoosna maray muruxin shaalleeye muslinkuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyna bu cajiib
a muslimku waxa weeyaan lama sandullayn karo lama sandullayn karo aad iyo aad ama qayuurku kama dhammaado aad taasu waxaan is leeyahay waa howlgeliya fasalka ugu weyn ha howlgelyaha ugu weyn ee dabada ka riixayeen inaan laga waayin dad dirira diintoodana ballanqaaday haysataa ha diintoodana diinteena ballanqaad baynu ku haysanaa aad iyo aad liyudhirahu cala diini kullihi haa waxa kale oon is leeyahay oo iyaduna meesha ku jirta waxaynu waxaynu leenahay sooyaal jihaadiya oo dheer aad iyo aad axmed gure ka soo bilow sayid maxamed cabdilla xasan ku xigsiye Mhm, xasan barsane sheekh bashiir mhm, dee miyaan kuu tirin karaya raggii ragga ahaa rag baanu sooyaal jihaadiya oo dheer mhm, leh mhm.
ma garata marka ma- suuragal ma ahan in halgankaas qorigiisa la dhigo haa in qorigiis la dhigo Mhm, ina la qabsadana mhm.
suuragal maaha jiilba jiil buu u dhiibaa haa facba facbuu u tabinaya aad iyo aad.
ayuu yuu yuu warka u tabinaya Mhm, taasna waa Ha, sir kale qorigana u dhiibaya Mhm, ma garatay Taana taasna waa waa sir kale mhm, sirta saddexaad waxaan is leeyahay mhm, dad bay ahaayeen hodana mhm, dad hodana mhm.
oo oo hooda gaalada iyo ka maarma wuxuuda sumaysan Mhm, ka maarma mhm, sidaad og tahay dagaalada gaaladu inagula jirta waxaa ka mid ah mhm.
dhaqaale curyaaminta Ha.
berigii gaalka ingiriis geela xareeyey Mhm, ee uu doonaya inuu xeryaa ku la- le'da geelu mhm.
wuxuu uga jeeday geeluu mureemiya haa ha xilligii nacam waa garta waa dhacdo dhacday waa dhacday dhacday Mhm, geelu xeryaa ku shubay muddo xaraysnaa muddo mhm, waxa weeyaan dhaqaala tir ama dhaqaale curyaamin mhm.
ayuu uga jeeday wuxuu la dagaalamaya marka qofka iktifaa hadduu gaaro nacam lama gumaysan lama karo.
gumaysan karo Ha. Mhm, raggii ka hadla ismaaciil miraa ka mid ahaa mhm, wuxuu yidhi markabay dalkii waxaa bannaan inaana doonayn mhm, markaan diriri jiray adigii damalka weyna mhm.
muslinka daacad dhiibtaa kubaday maanta duluglayse diqda qaayib awrtana la daaq deeqa la sugeebu Ha.
mar kaluu ku noqday Mhm, waa kii lahaa adigoon holeen ka herqawaaceebu aniga hawaarsaday sida habaryartay dhoole hadhuubka iga qaad faaraxu yaan huqdi u dhiman ragga ka hadlay waxaa ka mid ahaa gamuute wuxuu yihi gubniyaal sarkaaliya hadduu goondharku u fuulay mhm.
waa kaa ka soo guray halkay goray ku sheellayde godbar daalay iyo maalintii gaaba ololaysay hadba waxaan geliyoonayaa gadhadhacadeedii Ha.
markaa raggaasi waxay arkayeen inuu gaalku dhaqaala curyaamin u wada dhaqaala tir inuu wado nooc dagaalka ka midana ah nacam ilaa haddana socota taa Mhm, markaa waxaan is leeyahay mhm, qodobka saddexaad mhm, weeye waana qodob maanta aad laynugala dagaalamayo mhm, dagaal hibrigaa soo bilowday mhm, ama ka hor soo jiray ilaa haddana wuu socdaa mhm. saddexda sir ee istimraariyadiisa ka qayb qaadanaysana intaas ayaa ka mid a nacam aad iyo aad waa ku fahmay Eh, jazaaka allahu khayran Eh, haddii aan sii raacsado su-aal kale tallaabooyin waxaa jira aanan isbedelin oo mar walba gumaystaha uu adeegsan jiray horaan iyo hadda isku ekaansha ma jiraa oo meel ay isaga egyihiin kuwa maantana goobjoog baad u tahay kuwii horena suugaanta baad ka akhrisay waxay isaga egyihiin ma jiraan tallaabooyinka aanan marna isbedelin ee mar waliba uu adeegsado gumaystaha horaan iyo hadda intaba waxaa ka mid a faysalow tallaabooyinka ah dee way badan yihiin tallaabooyinka ay diinta kula dagaalamaan gaaladu hadda iyo horaanba laakiin waxyaabaha mar walba muuqda ee ay aad u adeegsadaan waxaa ka mid ah wadaad xumaha midkii horena ma waxay ka ahayeen aalad culus may ka ahayeen nacam nimankaas siday wadaad xumuhu siday gaalada ugu diran yihiin in cabdilla xasan oo ka yaabay wuxuu yidhi culimmada sidii baaniyaal beledka gaal joogta baabkii allaa laga akhriyay inay baloobeene inay belelka naareed ku dhici ba'a iyow sheegabu war in cadaab dambeeyo oo waxa weye murankan iyo indhacadaynta diinta laga been sheegaya la ysla dhaafayo oo barri iyo qiyaamo iyo qaawanaani dambayso war nimanka yaa u sheega mar kale wuu ku noqday sayid maxamed wuxuu yidhi culimmada habowga ah sidii hatufuga jeesta sharcigay ha sahayaane yaa idin habowsiinin shayddaanka soo wada humbucan nadi ku haylhayla buur
jeedalaya nacam oday dalaayad la odhan jiray ayaa wadaad qaadiriye oo intuu garaabo ka dhargay sidii ri weyn labadaa uuska ka tufaya oo waran ridaalaysanaya ayuu yidhi war maxaa haya kan waa weli baa la yidhi waa garta wuxuu yidhi culimmada wanaagsani sidaa uma wareeraan
nin marqaansan oo arkay.
haa Eh, wilaayada la siiyey khalqiga wax uga sheegaan haa.
garaabada hadduu waa la cuno sidii ri waayeela Mm, ama uu wajaaf qaato waran ridaalaysto mm.
waxay lama tusina waa iblis walaalacdiisiiba shayddaan baa istusay waxay sheedaan oo yidhi haa Eh, waxaa ka mid a wadaad xumaha raggii ka hadlay ninka la yidhaahdo xaaji aadan mhm.
wuxuu yidhi culimmadii asluub leh ayuu khalqiga ku intifaaca Haa.
dar kaloo isu ekaynaya dila ee khallaaqdiibu waxaa ka mid a siyaasigii dacaada qaata ahaa aynu sugaantii laga yidhi iyo wax badanoo laga yidhi aynu soo aragnay aad iyo aad madax dhaqameedkaa ka mid a Mhm, dee waxaa ka mid a cududiyo ciidanka mhm.
cududda iyo ciidanka iyo ciidankaa ka mid a dadku wuu muquunaya.
nacam waxaa ka mid a maalka Mhm, iyo xoolaha mhm. inuu kugu qarqiyo nacam sayid maxamed oo arrintaa ka hadlaya in wixiisa la qaatana ka digaya dadka uga digayaa yidhi dawo lagama helo gaal haddaad daawo dhigataan Haa.
waa idin dagayaa kufriga aad u dabcaysaan dirhamku idin quba hayaa dib u go'aysaan buur shilinkan waa eedi doontaan aad goranaysaan cajiib Eh, maxaad kula talinaysaa dabal ilifka maanta gaaladu ku adeeganayso oo aad ku waanin lahayd soomaalidu waxay ku mahmahdaa daayarow qadhaab ka warran tunkaygiiyo tagoogayga ka eeg buu yidhi waxaan leeyahay dabadhilifnimo waxay geshiye waxay guddo waa haystaan waxaa kaloo haysaan sida fagaaraha dagaalka ugu go'deen idinkoo rag waaweyna ayaa niman siyaasiyiini oo carruurtoodii dabadda wada geystay reerahooda idinku biishanayaan oo maalin walba hooyooyinkiin iyo aabbayaashiin goblamaynayaanay kaga wahinayaan aad iyo aad idinkuna waa iska garan la'diin waa nin saddexanyahaagoo kale leh ayaa kugu guuray xasan gurguurta inaanu waxba gelin waad ogtay adiguna adoo boqori xun sitaa ayaad mujaahidiinta hor imanaysaa waxaan idin leeyahay nin ka mid ahaa ciidamadii ingiriisku qortay ee soomaalida ahaa ee daraawiish lagula dagaalamay nin gabyaadeb ahaa waxaa loodhan jiray qaaja balas haye qaaja balas wuxuu tiriyey geeraartoo badkeena waa oo gartay aad u qurux badan Mhm.
maalin laysma hoobiyey baa raggiisii go'ay Ha.
isna dirqibuu ku baxsaday Mhm.
ilaahay baa bixiyey Mhm.
inaanu safkii gaalada ku dhimanin Mhm.
ayuu rabbi ayuu ilaahay ugu mahadnaqaya Hmm.
waxaa kaluu raacinayaa beentii loo akhriyey ee lagu dagaalgeliyey Ha.
taasoo uu leeyahay nimanku waa shanshan bay meelaha u joogaan kaali qoryaha ka qaata Mhm.
ayuunbay u baahan yihiin Iyo Colombia.
waa kalluun biyihii ka gureen Haye.
u fiirso sidee lagu haa dagaalgeliyay nin walooba reer Ha.
iyo raysimo Ha.
iyo geel badan baad ayaad soo hitiqin doontaa ka soo qaad qaata haa Mhm.
fardahooduna farda wax gala maayo waa farda ruqaa Mhm.
dabkoodu dab maaha xataa diintay ka been sheegayaanoo ilaahay lama jiro Mhm.
sidana maanta ino- sida agsan waa hadalku waa hadalkii oo argagixiso haa waa hadalku waa hadalkii diintay ka been sheegaya Eh, Wuxuu muxuu yidhi- yidhi marka wuxuu yidhi qaata balas Mm.
raxanraadkii hawsha kama raalli ahayn Mhm.
rag baas baa ilo gooyey Mhm.
waxba yaan ramadkiisa iyo raraygiisa kaxayne mar haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey naftayda buu yidhi haddaanba soo mar noqon haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey Mhm.
rabbi waa mahadi Ha.
hindigaa ridi doona Mhm.
beesha caalamka inay la socotaa lagu yidhi Mhm.
hindigaa ridi doona Mhm.
iglan baa rujin doonta ruqo weeye fardu ninba reer ha kaxaysto rabbigay talin maayo xataa ilaahay lama jiraa lagu yidhi soo wixiinna hor rooray ee raggii ay qoranaysiiyo rogay gaalada maaha buu yidhi Mhm.
marka waxaan leeyahay sidaa ninkaasi isu gartay isu garta Mhm.
oo anshaxumada faraha kula jirtaan ka baxa aad iyo aad haddaa ka bixi weydaan waa halkaannu idinka miisi jirray Mhm.
iyo meel ka sii kulul Mhm.
weeye waa inaa mataqaana u diyaar garoodaan marka mataqaanaa xukunka ilaahay in lidinku fuliyo nacam aad iyo aad abwan eh, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii Eh, hal su-aal ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxaad sheegtay in la xado inta badan miraha halganada si gaara waxaad farta ku fiiqday itixaad iyo maxaakiimtii in halgankoodii la xaday sidee horta marka hore loo xadaa yaa xado maxaase arrintaas ka tiri walaal way jirtay ururkii al-itixaad alislaami iyo almaxaakim alislaamiya labada midhahoodii waa la xaday gaalaa xaday weji culimaana lagu xaday culimaa laysugu toosiyey wax dee qarsoonba maaha itixaadka dee raggii ugu waaweynaa ama haystay iyagoo maamulada dabadhilifkaa iska gadaya qunyar socodnimadoodana tusaya ayay dee ugu baaneenba inay kumanaan mujaahidiin kala direen iyagoo maslaxadda maamul hebel ilaalinaya waxaa dee ka mida iyagaaba dee fagaarayaasha la taagan oo inay ceeb galeen baabay arkaan waa ka toobadkeenna ayay meel walba ayay la taagan yihiin kujihaadka inay kala direen ku faanay nacam taasi taasay ahayd marka loo yimaado almaxaakim alislaamiya isagana weji culimo ayaa lagu xaday ninka la yidhaahdo shariif oo gaaladu si kale u dhigtay siduu ahaan jiray berigii hore si ka duwan loo dhigay ninka iyo wadaadadii fatwada ku taageeray ee yidhi waa khawaarij ciddii maamulkiisa la dagaalantaa isagana wejigaasaa lagu xaday waxaynu wada ogeyn wadaadadii fatwada ku taageeray waxaa lagu yidhi shariif waa ninka keliya ee laba dowladood wada maamulay midna midna islaamtay midna gaaltay dowlad muslina oo almaxaakim alislaamiya ah iyo dowladda federaalka soomaaliya ayuu iyuu iyuu wada maamulay shariif miyadan arkayn baa lagu yidhi shariif in dowladdii islaamiga ahayd hore laga dumiyey tu dabadhil fana loo dhisay oo gaaladu raalli ka tahy way way garaysan waayeen wadaadadii soomaalidu waxay tahay dee kalxin gale xigma een, xigmadi ma gasho qorrag iska dhicis warrag iska dhicis waxaa lagu yidhi shariif miyaydaan arkayn akfar baarlamaan ayuu samaysay baarlamaankii ugu gaalsanaa soomaaliya mid soo mara baarlamaanka xorta waxa la odhan jirayoo diinta islaamkay waxay dhahdeen fartay u taageenba ha loo codeeyo diintay codgeliyeenba bal haddaba fiirso diinta islaamkay dhahan waynuu codaynaynaa akfar baarlamaan buu ahaa kii aadan cadde isagu si cad buu u diiday laakiin nimankani waxay yidhaahdeen waanu oggolaannay hadda cod baa la geliyaan kuudhi war miydaan arkayn baa la yidhi shariif wuxuu cabdilaahi shalay kula dagaalamaya xabashidii la socotay inuu diintii gaalada iyo dastuur wax ku xukumaya kibuu shariif ku xukumaya gaaladuu cabdilaahi ku haystay oo ka sii badan buu haystaa warnimo iyo wadaaddow maxaa isu yeelyeelaysaa loo taagi waa markii loo taagi waa baa layidhi daayaroo adiya dabadaada laysu kaadaa mujaahidiinta bariga afrikana go'aankoodii raganimada lahaa ayay qaateen ee maamulkaa dabadhilifka ah ee diinla dirirka ah kaga aadanaa maxaa ka tiri marka adi anigu berigaa waxaan ka tiriyey gabay laydhaa dabadhilif haddaan gabaygu waa deeq rabbi daayin ku dhalinin oo aana doobkaaciyoon daafta marinaynin waxba lama ducdee bahalka waa layska daayaaye adigoon dantaadii keliya diinta ka habsaamin hibadaada inaad daydaydaa igala dooroone dadku wuxuu kibraa maalintuu darajo yeeshaaye dibiraduna waxay dhaafisaa talada doorkaaye ninna diilalyada qooqmaliya duraha jilaale doogaadda iyo arankay wada darjiidhaaye durduradana qaar baa ku jabaa daayina bidkoode mahmah da'weyn baan halkaa kuugu darayaaye dardar farasinu qayibaa waa habeen dumaye doodiga marunbuu gabaa amase daalaaye ilaahay dagaalala geliya diintuyay soconnin ninkii ruushku daadihinaya dilinta casaystay waa wuxuu damiinkii ku lumay dowdarka ahaaye gaaladu nin duuflaala way diran yaqaanaane daadkay ku dhaafaan waxay duufsan karayaane sida doxorka inayeyna waa lagu danaystaaye anigoon dekanadeenna iyo daynkii tirinaynin halkan inaan ku soo wada darana daabadda u fuulin maantana middaba qodhiyaan kaaga digayaaye dadku wada gob weeyaan intuu buuxa doobigoye diraacduu khalqiga soo baxaa kii dunta ahaaye haddii aan duruufaa ad adag dunida gudoolin ninka duufka bowdada marsada lama dareemeene alla doori waa kaa shariif dilay hankiisii duhur buu iskowracay ninkii duubka loo xidhay mahiigu ku doorsaday allii daayinka ahaaye waxbayaanu noo laba dublayn gaal la soo diraye waxbayuu dabbaal joogta madhan nagula daanshoone dibirooti buu kula sugaa daallin weligii yaxaaskuna ilmuudaadiya xeeli dabataale dalba juuqa lama sheeli karo daayin abidkoode inkastoo la dada meel fog baa laga dareemaaye nin hadduu dacwiya waa inuu dulucda taabtaaye dabagelisku culimuu baxay diinta hayn jiraye inta aanu duufaanka iyo daadku kula boodin diintiiyo shareecada allah laga dabqaataaye anutaa ka duulayaan idin dareensiiyey daba dhilifkaabidkayba waan didanaan jiraye ninkii kaa ku sii daalayo u daa'imaa tahaye daralaanu nacay khayinkaa diinta iibsadaye
dar allaan u nacay khaa'inkaa diinta iibsaday waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo maanta marti ku ahaa barnaamijka andalus bodcast akhyaartan a dhegeysanaysaay intaas ayaan maanta xalqadeenna ku soo gebagabeynaynaa kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة